maantu ay taariikhdu tahay saddexlabaatanka bisha sagaalaad laba kun afariyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqoliyo labaatan faqradii saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay shan boqol toddobaatan iyo shan laba kun saddex labaatan kaasoo eedeysanayaa likayin kow xasan cismaan aadan ina luul xasan cali dhashay kowdii bisha koowaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ku dhasha qoryooley degan waaberi labo faadumo xasan cusmaan ina aamine cabdulaahi nuur dhalatay kowdii bishii shanaad laba kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ku dhalatay xamar degmada waaberi saddex xasna aweys qaasim ina aamine xuseen abuukar dhalatay kun sagaal boqoliyo toddobaatankii ku dhalatay xamar degmada waaberi afar aamina cabdulaahi abanuur ina xaawo cumar xasan dhalatay kowdii bishii koowaad kun sagaal boqol sideetiyo shan ku dhalatay xamar degmada waaberi kuna wada eedeysan qodobada laba boqol labaatan iyo kow faqrada labaad lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada iyo qodobka saddexaad oo lala akhriyey qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada xeer lambar kow soona baxay kow iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir si waafaqsan qodobka boqoliyo labaatan boqol labaatan iyo laba boqol labaatan saddex xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxay kow dembiile xasan cismaan aadan ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol labaatan iyo kow fikradiisa labaad lala akhriyo toddobaatan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay toddoba sano oo xariga labo waxay sidoo kale dembiile xasan cusmaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka labaad fikradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo dollar saddex waxay sidoo kale dembiile xasan cismaan aadan ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay saddex sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan toban kun oo doolarka maraykanka ah wadarta guud ee xukunka eedeysanaha waa saddex iyo toban sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan kun oo dollar afar waxay eedeysana faadumo xasan cusmaan kuweyda faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol labaatan iyo kow fakradiisa labaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed la akhriyo toddobaatan iyo kow sidoo kale waxay eedeysana faadumo xasan cusmaan kuweyda faldembiyeedka ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo la akhriyo qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada saddex waxay dembiile faadumo xasan cusmaan ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga waxay eedeysana xasno aweys qaasim kuweyda faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol labaatan iyo kow fakrada labaad lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed sidoo kale waxay kuweyda faldembiyeedka ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka sideed iyo labaatanaad xeerka kahortaga waxay dembiile xasno aweys qaasim ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyo qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xariga waxay eedeysana aamina cabdulaahi abanuur kuweyda faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol labaatan iyo kow fakradiisa labaad lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay sidoo kale kuweyda aamino cabdulaahi abanuur faldembiyeed ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala akhriyo qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga waxay dembiile aamine cabdulaahi abanuur ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad oo lala akhriyo qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukunta laba sano oo xariga xukunkan ciddii aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan waxaa la gaaray maanta oy taariikhdu tahay saddex labaatanka bisha sagaalaad laba kun afar iyo labaatanka bilahi towfiiq